Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Maaliyadda Galmudug Mudane Cabdirasaaq Maxamuud Jaamac ayaa magaalada Dhuusamareeb ka daafuray kulanka wadatashiga dadweynaha ee diyaarinta miisaaniyadda sanadeedka labada kun lix iyo labaatan waxaa ka qaybgalay kulanka qeybaha kala duwan ee bulshada madax ka mid ah maamulka dhuusamareeb iyo mas-uuliyiin kale wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudugga mudane cabdirasaaq maxamuud jaamac ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan
maanta shirkan wuxuu ku salaysan yahay waa shir soo soo socday saddexdii sano oo u dambeysay waa shir wadatashiga bulshada qaybaheeda kala duwan lagala tashado habka maaliyaddu ay u socoto habka daadejinta sida dibudhiska sida mashaariicaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha amniga caafimaadka waxbarashada iyo kuwo badan oo la mid a waxaan rabnaa in dadka aan la wadaagno muhiimad bay siisay wasaaradda maaliyadda qaybo ka mid ah kaabayaasha horumarka bulshada marka waxaa laga yaabaa keligan go-aanka inaan gaarno waxa ka fiican ama ka muhiimsan maadaama siyaasadda madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor ay ahayd wadatashi wada fadhiisi isqancin iswarsasho iyo meesha ku habboonoo ugu dambeyn la isku raaco maadaama annagoo taas ka duulayna inaan arintaas si guud aan u wada tashanno waxaan rabnaa shirkaanu wuxuu saamayn ku yeelan doonaa ama saamaynaya horumarka dhaqaalaha waxaa laga yaabaa canshuuraha dadka baalansigoodu in aynan aad dadku laga yaabaa aynan xogaal ka ahayn waxaan rabnaa meelaha wax ka dhiman sidii loogu dari lahaa annagu aqoon ahaan iyo siyaasad ahaan iyo fulin ahaan dowladnimoba in aan ku darno taladii dadweynaha soo dhowaada waxaan kaga mahad celinaynaa inaad hawshaan nagala qayb qaadanaysaan waxaan ku faraxsannahay inaad si fiican oga qayb qaadan doontaan waxaan ku faraxsannahay in aad aragtidiina soo bandhigi doontaan shirkan wuxuu sii socon doonaa laba beri waa shirkii saddexaad
kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya in dadweynaha ay ka qayb noqdaan diyaarinta miisaaniyad sanadeedka labada kun lix iyo labaatan si loo horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada loo qabto bulshada